fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaa maanta jabuuti maalintii labaad galay doodii jabuuti ka socotay ee qaban qaabisay maxadka fikirisweydaarsiga ee heritage waxaana warbixin arrintan ku saabsan soo diray waryaha v o a ramadaan muuse madasha fikiris dhaafsiga ee heritage ayaa sanadkan halkudhig looga dhigay kaalinta soomaalida ee nabadda geeska afrika iyadoo lagu salaynayo dabarfuridda karaanka ummadeed si loo higsado horumar baahsan doodaha maanta waxaa ugu xiisa weynaa mid looga hadlayey kobcinta iyo dhisidda horumarinta aadanaha iyadoo madasha ay ka hadleen khuburo soomaaliyeed oo meelo kala duwan laga soo xulay doctor cabdulaahi beriise oo ah guddoomiyaha jaamacadda city university ee muqdisho ayaa marka hore tilmaamay in aqoon la-aanta iyo xirfadla-aantu ay u yihiin in soomaalidu ay ka qatanaato khayraadka amba hantida dabiiciga ee eebbaweyne ku galladaystay geega soomaalida xirfadda iyo aqoontu waxaa runtii lagu tiriyaa in ay tahay yacnii hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay dhowr yacnii nooc oo khayraadka ee ummadu leedahay baa laga hadlaa dhowrkaas nooc yacnii waxaa ka mid ah tusaale ahaan hantida dabiiciga ah ay ummadu leedahay hadda waddankeenna alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaan nahay dad hodonka ah yacni xeeb dheer iyo dhul barwaaqo ah oo la beeran karo iyo yacni tusaale ahaan xoolaha fara badan macaadin batrol alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin laakiin haddana waa waa ka baahanna taasna waxaa dhibaatada runtii asaaskeedu ay tahay waa waa aqoonta iyo xirfadda iyo iyo karaankeenna oo oo runtii heerkii looga faa'iidaysan lahaa dhaqaalahaas wanaagsan iyo maaragtay khayraadkaa wanaagsan oo ilaahay uuna siiyey baanan maaragtay meesha oolin doctor cali cabdulaahi warsame oo ah khabiir xagga caafimaadka oo daraasad ku sameeyey xaaladaha caafimaad ee soomaaliya ayaa isna tilmaamay in xaaladdu ay naxdin badan tahay haddaynu eegno marka xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya haddaynu eegno halka waxaad ka arki doontaan yani xoogaa warbixin naxdinaya ayaa idin muuqanaysa waddankan oo tiradiisa lagu qiyaaso shan iyo toban milyan iyo bar qiyaastii labada kun iyo sagaal iyo tobanka wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu liita xagga caafimaadka africa iyo caalamka labadaba boqolkiiba lixdan dadka soomaaliya waxay leeyihiin gaajo iyo macruur iyo fakri iyo nooca saboolnimo ay ku nool yihiin haddaad eegtid marka human development indexka guud ahaan soomaaliya waxaa ka mid tahay meelaha aada ku liita adduunka waxaa lagu qiyaasaa diraasaadka ugu dambeeya ay sameeyeen amniga adduunka iyo meelo kale guud ahaanba zero twenty two five twenty five sa ujeedaanba laakiin caafimaadku waxyar buu maaragtay marka tirada guud waxyar u kayra sameeyaa caways cabdulaahi oo ah khabiir soomaaliyeed oo xagga daraasaadka waxbarashada ayaa isna ka warramay saamaynta waxbarashadu ay ku leedahay dhaqaalaha iyo horumarka bulshada waxaan usoo qaatay soomaaliya oo aad u jeedaan calaamada buluuga aan saaray aniga oo ku kombargaranaya wadamada kale gross enrollment ratio ama da-da joogto ah heerka isqorista ardada basic educationka primaryga iyo secondaryga markaad fiirto soomaaliya wadamada ugu hooseeyay ku jirtaa caalamkan afrij wadamada soo koraya badanaa boqolkiiba toddobaatan bay reesheedu ay tahay wadamada horumarna xataa boqolkii way dhaafeen marka mar badan baa dadku weydiiyaa waxay dhahaa maxaa boqolkii loo dhaafo waxaa laga yaabaa dadkaan magaranaysaa aan cilmi ugu lahayn xagga waxbarashada iyo cabdiradan oo kale inay ku wareeraan maxay boqolkiiba wadamada singapore oo kale boqol iyo sideed weeye marka waxyaalahaasna waxaa ka mid ah in ageka dadka ama dib u dhacay inay waxbarashadaasi ka gaaraan ama dadka aan fursadaha u helinba ay reeshidaas ay tilmaamayso marka xaggan iftiinku wuxuu yahay soomaaliya waa meeshii ugu hoosaysay weeye marka laga hadlo participationka iyo acceska sidoo kale wasiir goodax oo gebagabadii madasha ka hadlay ayaa isna sheegay sidan waxaa yidhaahdaa markaan koolada ku mujinay imtixaanka waxaad diyaariso ayaa ugu cabsi badan rabadaan muuse v o a jibuuti